marka hore bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu caaisha walaal aada baad umahadsan tahay adiga iyo bahda v o eedaba waxaan rabaa inaan idinku idhahdo ciid mubaarak ciid wanaagsan dadka soomaaliya adduunka dacaladiisa joogana aan saa ku idhaahdo insha allah xajku marka aan fiirino ilaahay subxana watacaala wuxuu leeyahay liyashhaduu manaafica lahum dadku xajka waxay u aadayaan inay faa'iido kasoo helaan faa'iidadaasoo ay qur-aanku inoo tilmaamay inay faa'iide adduun iyo faa'iide aakhira labadaba ay kasoo helayaan marka si kooban markaan fiirino faa'iidada aakhira waxa weeye qofku naftiisa inuu soo daahiriyo oo xiqdiga iyo xasadka iyo xumaanta iyo dunuubta uu kasoo daahiriyo weeyaan ujeedada maaragtay alla uu ka leeyahay subxaana watacaala oo aad kaleta alla wuxuu leeyahay faman farada fiihina alxaja falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj yani qofku markuu xajka aado waxaa la doonayaa wax macaasiya iyo wax dunuuba iyo xan iyo cadaawaad iyo wax dhan inuusan samaynin si isaga oo nadiifa uusoo noqdo insha allahu tacaala taasu marka waa qeyb weeye qeybta labaad ee kalete ee faa'iidada ah waxa weeye qofku markuu meeshaa tago oo uu taqriiban hadda sanadkan oo kale waxaa la filayaa saddex milyan ilaa afar milyan dad ku dhadhow inay ay ay meesha ay muxuu dhowrkaa maalmood ay joogayaan marka dadka faraha le intaan la eg muxuu ahaa ilaahay subxaana watacaala dartii isugu wada yimid in fara badan oo kamid a markuu midigta fiiriyo mid tukanaya bidixda hadduu fiiriyo mid qur-aan akrisanaya xaggiisa hore hadduu fiiriyo mid oynayo ducaysanaya yacni qofki waxaa ku dhalanaya damiir iyo ruux iyo waxaa soo gelaysa rajo marka wuxuu arkaya cibaadadii baa nashaad usoo gelaya oo waxaa meesha ka dhalay ka dhalanaysa tacaawun cala albiri wataqwa baa meesha iyadana ka dhalanaysa waa faa'iide labaad oo muxuua ku jirta oo muxuu ah aakhiradii a weeyaan faa'iidada saddexaad ee muhimka ee ku jirtaa waxa weeye qofku haddii intuu xajka tago sidii alla ugu talagala u sameeyo waxaa la rajaynaya inuu soo noqdo isagoo dembigiisa dhan laga dhaafay oo nadiifa inuu soo noqdo ayaa la rajaynaya kuwaas marka guud ahaan waa faa'iidada aakhirada weeyaan si kooban marka loo fiiriya faa'iidada adduunka waxa weeye dadku waxay kasoo helayaan waxbe iyo wadajir bal waxaad waxaad suuraysataa dad saddex milyan iyo dheeraad ah oo buqca ama meel kooban isugu imanaya oo dhammaantood wada odhanaya labayka allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk wada odhanaya hal hal hal hal kudheg ku wada dhawaaqaya waxaad garanaysaa inay qiimo fara badan leedahay marka waxdada iyo wadajirka muslimiintu ay leedahay ayaa meesha iyada si fiican muxuu ahaa uga muuqanaysa oo faa'iidooyinka laga soo helaya ay tahay haddaan fahmna muslimiintu fahmaan waxaa laga soo he waxaa laga soo helaya walaalnimo iyo ukuwo ayaa laga soo helaya oo dad walaalo ah oo aan kala sarraynin oo maaragtay siman waxaa laga soo helaya tacaawun iyo iskaalmaysi marka waxyaabahaas waa faa'iidada xajka ku jira ee alla uu qur-aanka inoogu tilmaamin wayaan iyagoo kooban waa tahay aad baad umahadsantaha sheek cabdiraxmaan shariif si wanaagsan oo faahfaahsan baad u faahfaahisay waxaad ka hadashay dadka waajibaadka xajka gudanaya ee maanta taagan banka carafo laakiin waxaa jira malaayiin kale oo muslimiina oo aan fursad u helin ama kuwo horey usoo gutay waajibaadka xajka oo maanta aan bankii carafo taagnayn sidee iyaguna uga faa'idaysan karaan maalintan weyn casho waa su-aal aada fiican weeye waxaan uga faa'idaysan karnaa muxuu ahaa qofka horta aan carafo joogin waxaa wanaagsan maalinka carafada ah inuu soomo waa wax wanaagsan weeye haddii xataa soonku u suurageli waayo waxaa wanaagsan qofka isaga ah iyo guud ahaan dadka kalen xajka jooginba in ay ay iyaga laftooda shicaarkan iyo halkudhagan weyn ee ciideed ay muujiyaan in ay ayn samayno oo la sameeyo isu naxariisasho iyo maaragtay isku iska warqab inaan samayno inuu qofka laftiisu uu la damqado oo shicaarkaas uu la qaybsado dadkaa faraha badan ee muslimiinta ah oo isaga laftiisu u ka u ku xidhmo waxaa kaloo wanaagsan oo kaleeto iyadana muhim ah ducada iyo qur-aan akhriska iyo sadaqada iyo ixsaanka in la badiyo inahaasoo dhan waa siyaabahan inaguna aan kaga qayb qaadan karno weeyaan maanta oo banka carafo la taagan yahay bal waxyaabaha xujaydu ay samaynayso kow iyo laba iyo saddex meelaha ay marayaan bal haddaad dadka u sharaxdeed arrin aada u fiican wey tusaale ahaan marka hore markaan usoo noqono carafo marka la taagan yahay nabigu wuxuu yidhi alxaju carafa marka maalinkaas waa maalinka ugu muhiimsan weeye waana muxuu ahaa maanta oo sabti ah weeyaan yani waa maalin aada u qiimo badan weeye markii sabtidaas ee carafo laga dhaqaaqo dadku waxay sii aadayaan maalinka tobnaad oo maalinkii ciid aho waxay samaynayaan acfa acmaasha ugu waaweyn ee xajka ayay samaynayaan oo ah in tusaale ahaan muxuu ahaa xajka la dhawaafo dhawaafkiibay samaynayaan safiya marwe in la ordo orodkiibay samaynayaan waxay samaynayaan muxuu ahaa tuurashadii qeyb ka mid ay samaynayaan tima xiirashadii baa la samaynayaa waxaasoo dhan waa acmaasha maalinka tabna dhacaysa weeyaan qiimaha ay leedahay maalmahanu iyo muxuu aha guud ahaan bishanu waa bilihii xurmada lahayd weeye ilaahay subxaana watacaala uu xurmeeyey oo qiimaha goonida uu siiye weeyaan maalmahan allah wuxuu ku tilmaamay walfajri walayaalin cashrin washafci walwatri walleyl marka toban habeen oo alla uu ku dhaartay oo qiimo fara badan leh oo wanaag fara badan leh weeyaan marka soo bilow bisha bilowgeedii ilaa maalinka ciidda laga gaaro maalmahaas qiimo fara badan oo kale ayuu alla u sheegay oo iyaguna ay xambaarsan yihiin guud ahaanna bishanu ay leedahay xaqiiqatan waxaan doonayaa si kooban inaan u idhaahdo hal arrin inaan xusuusiyo aniga iyo adiga iyo muslimiinta guudba nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalama maalinkii uu xajiyey wuxuu dadka u akriyay khudbo dheer khudbada eraya la yaabla ayaa ku jira hadda aynan ka wada gaari karin laakiin dadka wuxuu u tilmaamay dhiigoodu inuu xaaraam yahay oo dadka wuxuu ku yidhi alaa ina dimaa'akum wa amwaalakum wa caraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yawmikum haada war dad yahow dhiiggiinu waa iska xaaraam ee ha isdilina ha islaynina ha is muxuu ahaa luqmaha iska gurina ayuu nabigu ku yidhi wuxuu ku yidhi xoolihiina waa xaaraame xoolihiina ha iska dhicina oo ha isboobina oo muxuu ahaa ayuu ku yidhi wuxuu nabigu u tilmaamay sala allahu alayhi waalihi wasalama in dadka tabarta daran ee masaakiinta la kaalmeeyo oo muxuu ahaa aan la xaqirin oo aan la yasin wuxuu u tilmaamay dadka xil haya inay xilkooda alla uga cabsadaan oo aysan ummadda dulminin aysan ummadda ayuu nabigu u tilmaamay maxaa jira waa markay isu imanayso uu ka hadlayey waagaa nabiga waxaa la socotay baa layidhaha boqol iyo labaatan kun baa la socotay dad lagu qiyaasay maanta saddex milyan iyo dheeraad baa imanaysa marka xajku waxa weeye waa wax la yidhaahdo waa mar walba waxaa dadka lasxusuusinaya wadajirka iyo midnimada iyo naxariista iyo iskaalmaynta iyo ummaddanu inay ummad isu damqata inay noqoto ayaa la xusuusinayaa marka dardaaranka uu nabigu maalinkaa bixiyey waxaad u jeedaa caaisha markaad maanta fiiriso iyo xaalkeenu sida uu yahay yani waxyaabihii la rabay inaan xajkan aan ka faa'iidaysano inaynaan in badan ka faa'iidaysanin baa muuqata yani marka xajku guud ahaan waa sida aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa markaa ugu dambayntii waxaad carabka ku dhufatay marka laga soo tago dhowrka milyan ee muslimiinta ah ee maanta banka carafo taagan marka laga soo tago in muslimiinta kale ee faraha badan leh ee iyaguna maalintan ay ku weyn tahay inay qofkii ay u suuro gelayso in uu soomo soonkaasi bal faralka uu leeyahay iyo bal waxa dadku ay uga dhigan tahay aan xajka joogin banka carafo taagnayn dadka soomaya waa dadkaan carafo taagnayn ee xajka aan joogin weeye maalinka la soomayaana waa maalinka sagaalaadka ee carafo ay dadka xajka jooga ay carafo taagan yihiin weeye maalinkaas waxa lagu tilmaamay oo ay axaadiistu sheegtay qofkii sooma in dembigiisa alla uu dhaafayo subxaanahu watacaala marka ujeedada loo soomayaana waxa weeye qofkaa xajka jooga bacdamaa isaga uu acmaal waaweyn uu gudanayo dadka kale aan aan xajka jooginna in ay la damqadaan oo shucuurka iyo dareenka ay la qaadaan inay arrinta wadajirku isku xidhnaado oo qofkii xajka jooga iyo kii aan xajka joogin calaaqo ka dhaxaysa oo ciidanu ay leedahay calaaqo ka dhaxaysa iyo xidhiir ka dhexeeya oo risaaladan iyo islaamku uu leeyahay in la dareensiiyo oo la tusiyo weeyaan marka soomkeedu aad buu u qiimo badan yahay waxaan dadka marka ku dhiirigelinaynaa inay soomaan waase sunno weeye waajib ma aha yacni marka waa wax wanaagsan weeye qofkii awoodi kara inuu soomo fadli fara badan buuna ka helaya oo nabigu inoo tilmaamay sala allahu alayh waalihi wasalam mar kaleeto waxaan rabaa inaanu ku idhaahdo adiga iyo bahda v o eda iyo bulshada soomaaliyeed ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa isagoo xaalkeenu sidan allah uu ka fiican yahay allah ina gaadsiiyo aamiin aad baa mahadsan tahay